fadhigii maantay golaha guurtida somalilan oo uu shurgudoominaya guddoomiyaha golahaasi mudane salebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay dood ka yeesheen siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka iyagoo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya ay isku aragtidha dhowaayeen ayaa mudanayaasha golahaasi waxay talahaan ku soo jeedinayeen in wax kasta oo amniga dalka wax u dhimi kara laga hortago islamarkaasina wax laga qabto dhallinyarada bulshadeena dhibaatada u geysta xilliyada habeenkii iyagoo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya ay kala ahaayeen xildhibaan cabdiraxmaan qowdhan xildhibaan cabdiraxmaan cismaan xildhibaan siciid maxamed xildhibaan caydiide cabdi maxamed xildhibaan khadar ismaaciil iyo xildhibaan maxamuud xaareed rooble dhaqanku waa kuwa nabadgelyada ilaaliya iyagaa had iyo jeer miidhiyaha isla taaga wax dadka kicinaya waxaan u soo jeedin lahaa inay ummadda ka daayaan qabyaaladda iyo kala sooca iyo waxa dadka kicinaya ee dadka isku diraya oo ay ka waantoobaan innaguna guurteexaan dee dhaqanka innagaaba shaqa ku leh waa inaynu soo saarnaa xeer xakameeya dhaqanka ama salaadiinta oo aynu innagu unugnaa oo aynu soo saarnaa waayo bahalka farahu ka baxay waxaan u mahadnaqayaa shacbiga somalilan meel ay joogaanba gayyo dhow ilaahay ismaaciil samatar oo ciidamada qaranka u geeyey taaquro waxaan kaa maamaanayaa maayarada waddanka waxaan u baahan nahay in nabadgelyada waddooyinka ee dadka ugu badan sanadkii ku dhintaan aynu reform ku samayno shuguulda nabadgelyada nabadgelyada gaadiidka taraafik looga waxday waxaan ku jaladoleynaya magaalooyinka dhallinyarada waxaa ka jira habeenkii magaalooyinka niman dhallinyara oo hadla oo dadka moobilada ka qaada waxay u baahan tahay arrintaasi wacyigelin kow soo jeedintaydu waxaa weeye inaynu iska kaashano golaheena iyo waalidiin marka nabadgelyo laga hadlayana nabadgelyo darrada ha layska ilaaliyo in la taageero nabadgelyaynu shaqo ku leenahay odayaashii dalkaynu nahay waxaynu nabadgelyaha ahaadaan mar haddii laynoo ogolaaday mujtamaca waxaan loo ogolaynoo sharci ah oo ah saxaafad inaynu kaga hadalno si aynu dadka u wacyigelinno waxaynu nabadgelyo uun ha ahaado waxa weeyaan qodobkan aynu ka hadlayno maanta ajandaha ee nabadgelyadu waxa weeyaan waa shaqada golahan u samaysan yahay ee kowda ka ah waxa weeyaan ilaa iyo intii golahan uu jiray ama somalilan jirtay baa nabadgelyanu ka shaqayn jirnay halkaasaa lagu soo gaadhay dadkuna waa inala shaqaynayeen madaxdhaqameedyada iyo cuqaasha iyo salaadiin iyo cid waliba gebagabadii fadhigaasina mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa waxaa loo qeybiyey xeerka qandaraasyada qaranka xeer lambar labiiyo siddeetan jiitin labada kun iyo sideed iyo toban oo hore uga soo gudbay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waxay hadhay ma jiraan xeerka qandaraasyadii baa inoo yaal u fadhiya ha laydin qayb